sanad kasta dhammaadka bisha nofembar ilaa iyo sidoo kale tobanka disembar waxaa la xusaa ololaha tacadiyada jinsiyadeed ee ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha si loo joojiyo tacadiyada ay la kulmaan haweenka iyo gabdhaha tacadiyada inta badan ay la kulmaan gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah gudniinka f g m kaasi oo dhibaato xoog leh ay kala kulmaan gabdhaha si looga hortago tacadiyada gabdhaha iyo haweenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa waxa ay samaysaa wacyigelino loo sameynayo bulshada si loo joojiyo tacadiyada gabdhaha madaxweyne xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo ka qayb galay munaasabada ololaha lix iyo tobanka maalmood ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan tacdiyada loo geysto dadka nugul sideeda dowladda jubbaland oo hormuud ka tahay la dagaalanka tacdiyada haddana sis bay ugu taagan tahay inaan tacdiyo la samaynin inaan lagu tacdiyin haween kaliya ma ragga tahay lagu tacdiyin tacdiga meel baa galaa moogtahay yaan laisku taxdinin waxaan maan gaar ujeedinayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqinsaanka jubbaland dadaalka faraha badan ay ku jirto haweenka mas-uuliyiinta ah waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo in dowladda jubbaland ay hanatay dhammaan tasiilaadkii horey ay u haysay inay hadda labalaadayso wax welwal ah ma jiraan calooshiina ka saara amniga boqolkiiba boqol waa sugan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa maanta kale dowladdii boqolkiiba boqol waa shaqaynaysaa haweenkii waa shaqaynaya way horfadhiya oo kuwan miraha maanta aan kufaar idinkaa taxbateen ilaashada marihiinna waxaan rabaa inaan mahad u celiyo hay-adaha hay-adaha qeybta kaashirkan ayadoo aan mahad celinayo ilaah baa mahad leh